markana waxaan ku laabanaya cabdulaahi soomaale cabdulaahi waxaa la ishaaray gaar ahaan aqoon-yahanada maraykanka ah oo ay muujiyeen in dowladda federaalka asalkeedu ay dhistay dowladda ethoobiya oo wakiilna u ah dowladda maraykanka arrintaas siday ugu suuro gashay yacni ummad uu cadowgeedii dowlad u dhisayo maxaase laga dhaxlay dowladahaas maanta soomaalidu waxay tidhahdaan ninku dilay harkuuma jeedo maraykanku waxa uu ka mid yahay dowladaha burburiyey dowladdii soomaaliya ka jiri jirtay ee maxamed saad barre uu madaxda ka ahaa asiga ayaa jabhadaha maalgelin siinayey asiga ayaa siyaasad ahaan u taageerayey markii dalka jabhaduhu ay la wareegeen waad la socotaan wixii ka dhacay in macluulu ka dhacday in dagaalla sokeeye ay ka dhaceen in dadka jufa jufa isu dileen in labadii shalay isla socotay ay dagaalantay markaas ayuu bareerihiisa caddeystay oo asigoo duulaana ka soo degay muqdisho muqdisho waa tii dagaaladu ay ka dhaceen gaar ahaan kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii waa tii maraykanka askarta badan laga laayay qaar laga qafaashay waxaan la socnay in meydadka maraykanka muqdisho lagu jijiiday oo la arkay haween iyo caruur inta lugaha xirka uga xiray laamiyada muqdisho ku jiidaya gaar ahaana suuqa bakaaraha laamiyada ee kaabiga ku haya arrinta caalamka waxay tustay in maraykanka uu yahay wax liita xilligaasna waxa uu caalamka ka dhaadhicinayay in aan askari maraykan ah la dili karinba waxaad la socotaan in diyaaradda laga soo riday markaa maraykanku wuu noqday deedna wuxuu ku goodiyey in soomaaliya uu dagaal ku soo qaadi doono dagaalkuna uu noqon doono mid wakiilo uu samaysanayo maraykanka iyo etoobiyaba waxay ka mid ahaayeen dadkii diidanaa in soomaaliya ay ka dhisanto dowlad aysan iyagu lahayn maraykanka iyo etoobiyaba waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayeen in soomaaliya laga dhiso koox qowleysata ah oo magac dowladeed wadata oo iyaga u shaqeeya oo u adeega waxay ka hor yimaadeen dowlad sanadkii laba kun ee dalka jabuuti lagu dhisay oo cabdiqaasim salaad xasan uu madaxweyne ka ahaa inkastoo ay labaduba joogeen ayna oqoonsadeen dowladda haddana ayaga hagardaameeyey ayaga ayaa taageerayey hogaamiye ku-xidadii muqdisho joogay islamarkaasina lahaa dowladda soomaaliya ee lagu dhisay dalka jabuuti aysan caga qaadin ayagaa shirki dowladda lagu dhisay u diiday in ay tagaan hogaamiye kooxadeed oo ku amrayey gaar ahaan etoobiya oo hogaamiye kooxadyadii muqdisho ugu xooganaa maalgelinaysay laba kun iyo labadii shir baa waxaa lagu qabtay magaalada eeldareyd ee dalka kenya maraykanka iyo etoobiya hormuud u ahaa ayaga ayaa shirkaas majaraha u hayey markii dambe shirka waxaa loo soo bedelay meesha layidhaha dofarey oo nairobi duleedkeeda ah laba sano iyo bar mase ku dhowaad saddex sano ayuu socday shirkaas intaa waxaa la xulanaya dadka danaha reer galbeedka iyo etoobiya ka shaqay kara waxaan la iska fogeynayey dadka soomaalinimadu ay ku weyn tahay aakhirkii waa tii madaxweyne laga dhigay cabdulaahi yuusuf oo ahaa nin etoobiya awalba u shaqey jiray oo jabhadihii dowladda soomaaliya la dagaalamay mid kamida madaxa ka ahaa jiray ka gadaal cali maxamed geedi oo asiguna xafiis adisababa ku yaal oo xanaanada xoolaha ka shaqey jiray ayuu ra-iisul wasaare ka dhigay waxaa timid dowlad etoobiyaan ah laakiin maqaarka soomaali ka ah baydhabay degtay halkaas ayay ciidamada etoobiya ku ilaali jireen aakirkina taangiyada etoobiya ayaa waxaa lagu geeyey magaalada muqdisho waxaa laga dhaxlay dowladdii lagu dhisay kenya ee beesha caalamku tiri soomaaliyaan u dhisnay in kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan kale muqdisho ay ku xasuuqdo dowladda etoobiya isla markaasna cid wax ka qabata ilaa iyo hadda aan la arag waxaa la burburiyey magaaladii badankeed dadkii magaalada ku dhaqnaa badankood ee banaanka ayay aadeen oo waa barakaceen hantidii ayaa la burburiyey waxbarashadii ayaa burburtay hadday tahay diini iyo maadi masaajidii ayaa waxaa gasha amxaarada oo ku dhex saxarood etoobiyaanku dadkii xaasuuqeen waxaa kamid ahaa dad culamo ah masaajidka tabliiqa ee waxara cadda ku yaal ayay tageen oo ay ku laayeen jamaacada halkaa joogta oo amiirkooda uu ku jiro way laayeen nag bay ka dhigeen caruur iyo haween bay gowraceen dowladda la dhisay waxaa layidhi marka waa federaal waxaa laga dhaxlay in maamul goboleedyo badan ay aas aasmaan mid walba etoobiya uu ku tallaalan yahay isku soo wada duub dhaxalku waxa weeye in soomaaliya hadda ay ka jiraan maamullo tiro badan oo kan federaalku ugu weyn yahay oo dhammaantood etoobiya taawacsan oo danahooda ka shaqaynaya oo hadda markii mid ka mid a maamulada oo ah kan federaalka madaxdiisa ay etoobiya yaro isku dhaceen qaarkood ay la safteen etoobiya oo ay leeyihiin etoobiya walaalaanu nahay saaxiibaanu nahay kama maaranno iyaga ayaa meeshana keenay iyagaa meesha nagu ilaaliya ciddii ka hor timaadana waa cadowgeena waxaa laga dhaxlay in baarlamaanka federaalka gudihiisa oo haddeerba ay ugu dambeysay la arkaya xildhibaano qudbaynaya oo etoobiya u doodaya xuquuqdeeda oo leh xaq bay nagu leedahay ayadaana ilaali jirtay iyada ayna barbaarisay iyada ayaana aas-aastay iyo wixii lamid ah maanta etoobiya waxay taagan tahay badda soomaaliya qayb ka mid ahan qaadanaya kadib markii maamulada dalka ka jira midkooda uu u saxeexay maamulada kaleo dhanna waxay rajo ka qabtaa in mid waliba uu sidaas oo kale uu badda qaybta uu ku aadan yahay uu u saxeexo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta marka waxaa la gudboon in ay diintooda difaacdaan dalkooda ay difaacdaan iyaguna ay isdifaacaan